jabhaddan uu aabiyi axmed ka dhisay gudaha gobolka tigreega gaar ahaan dhanka koonfureed ee gobolkaasi ayay xoguhu tilmaamayaan in ujeedadeedu tahay sidii uu ugala dagaalami lahaa maleeshiyaadka t b l f maalmihii lasoo dhaafay waxaa gobolka ka socday abaabulo uu aabiy axmed uga jiray dhisida jabhaddan isagoo adeegsanaya siyaasad ka duwan tii uu horay uga wajahay gobolka sida ay warbaahinadu sheegayaan wararka ayaa intaasi ku daraya in jabhaddan lagu soo tababaray gobolka canfarta iyo qaybo ka mid ah gobolka tigreega ayna ka kooban tahay qowmiyadaha degan labadaasi gobol saraakiil horay uga tirsanaa kooxda t b l f ayaa la soo warinayaa in ay qayb ka yihiin jabhaddan iyagoona xuguhu tibaaxayaan in ay dhaqdhaqaaqyo ka bilaabeen meelo badan oo ka mid ah gobolkaasi tigreega abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha xabashida itoobiya ayaa maalmihii u dambeeyey daandaansi siyaasadeed ka waday gobolkaasi tigreega shalay ayayna ahayd markii uu gaadiid badan oo u socday gobolkaasi tigreega is hortaagay